إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeeniraadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa shaacisay inay joojisay taageeradii ay sii jirtay ciidamada daacadda u aadanaha washington ee loogu yeero danab wasiiru dowle ka tirsan xukuumadda adis ababa ayaa lagu xiray magaalada adis ababa ee caasimadda waddankaasi wafdi ay dirtay dowladda federaalka oo ku wajahnaa qaaradda yurub ayaa waxaa ka baxsaday xubno la socday diyaargarow xoogan oo la xiriira ciidda ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargarooba faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa hagaag dhegaystayaal iisku soo noqod wacan waa habeenimo arbaca siddeedda dulxiji sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan saddexda bisha lixaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan dowladda maraykanka ayaa shaacisay inay joojisay taageeradii ay siin jirtay ciidamada daacadda u aadanaha washington ee loogu yeero danab faafayn qodobkan ku saabsan iyo farxaan cali cabdulaahi iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay isa soo tarayeen wararka sheegaya in dowladda maraykanka ay joojisay taageeradii ay siin jirtay ciidanka loogu yeero danab ee ay iyadu tababartay ayaa waxaa arrinkaasi xaqiijiyey mas-uul sare oo amerikaan ah senator james risch oo ah guddoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatarada maraykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda washington ay go'aan ku gaartay hakinta dhammaan taageeradii iyo taakuladii ay siin jirtay ciidanka bangaraf oo ka mid ah calooshood u shaqaystayaasha uu maraykanku ka hirgeliyey soomaaliya inkastoo uu mas-uulkan amerika ah sheegay in maraykanku uu gebi ahaanba lugaha ka laaban doonin dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay haddana washington bilowday inay si tartiib tartiib ah uga gurato taageeradii ay ku bixin jirtay ciidanka bangaraf tan iyo sanadkii labada kun afar iyo labaatanka sababta ka dambeysa in maraykanku uu hakiyo taageeradii uu ku bixin jiray murtasaqadan ayuu guddoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatarada maraykanka ku sheegay in qaar ka mid ah hoggaanka ciidankan ay gacantogaaleeyeen islamarkaana ay musuq maasuqeen saadkii uu maraykanka ugu talagalay ciidanka loogu yeero danab dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey in ilaa iyo hadda aysan ka hadlin arrintan islamarkaana aysan u dhaqaaqin baaritaanka iyo waxkaqabashada kiiskan lagu soo ogay saraakiisha murtasaqada bangaraf marka ay halkaasi marayso ayuu mas-uulkan amerikaanka ah sheegayaa in canshuurbixiyayaasha maraykanka aysan sii wadi karin maalgelinta musuqmaasuqa xergaha goosatay ee ka dhex jirta murtasaqada ay iyagu tababarteen ciidanka bangarafna ay qaadanayaan mas-uuliyadda arrintan isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in maraykanku uusan diidanayn inuu taageero duulaanka midowda afrika ee soomaaliya keliyana ay ku adkaysanayaan in yurub iyo afrika ay iyaguna qaataan mas-uuliyaddooda kaga aadan arrintan oo aan iyaga lagu cidlayn maalgelinta duulaanka waxa uu sidoo kale qaramada midoobay ku eedeeyey inay had iyo jeer indhaha ka laabato guuldarooyinka ka soo wajahaya duulaannada ay kaga jiraan dalalka caalamka kuwaas oo intooda badan ku taagan canshuuraha laga qaado dadka ameerikaanka ah balse uu xusay in arrinkaasi la isaga daba yimid maamulka trumpna uu diidan yahay sii socoshada maalgelinta duulaannada ay kaga jiraan waddamada muslimiinta tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dowladda maraykanka hoos u dhigtay taakuladii militari ee ay ku bixin jirtay murtasaqada loogu yeero danab waxaa isa soo tarayay walaaca ay madaxda dowladda federaalka ka muujinayaan sii jiritaanka ciidankan oo ka mid ah kuwa ay ku tashato biixi iimaan cigalle oo ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ayaana horay u qiray inay saameyn adag ku yeelatay dowladda federaalka dhaqaalihii uu jartay madaxweynaha maraykanka donald trump ee lagu bixinayay duulaanka soomaaliya ciidamada bangaraf ee uu maraykanku gacanta ku hayana ay yihiin kuwa ugu daran ee ay saamaysay dhaqaalaha ay joojisay dowladda maraykanka wasiiru dowle ka tirsan xukuumadda adis ababa ayaa lagu xiray magaalada adis ababa ee caasimadda waddankaasi faahfaahinta warkanna waxaa halka ka soo jeedinaya mubaarag cumar wararka ka imaanaya magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa ku waramaya in gudaha magaaladaasi lagu xiray wasiiru dowlihii hore nabadda ee etoobiya kaasoo magaciisa lagu sheegay daaye dandaaye ninkan ayaa waxaa bilooyin ka hor laga soo daayay xabsiga dowladda etoobiya isagoo ugu xirnaa kiisas ay kusoo oogtay xukuumadda adis ababa wuxuuna xilligaasi kusoo baxay damaanad xaaskiisa oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in daaya xafadiisa ay ugu yimaadeen ciidamo kuwaasoo ku wargeliyay inay su-aalo weydiin doonaan ugu dambeyntiin u taxaabay mid ka mid ah jalasha ku yaala dalkaas daaya dandaaya waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta kasoo horjeeda nidaamka abiy axmed isagoona si weyn u mucaaradsana madaxweynaha maamulka horeemiya ee taabacsan xabashada etoobiya wasiirkan hore waxay horey xililaanta dalka etoobiya kusoo rogtay ilaa dhowr dembiye oo kala duwan oo ay ka mid yihiin barakicin bulsho la shaqeynta kooxda dagaalka hadda kula jirtay dowladda etoobiya ee ola isagoona gurihiisa laga helay hub fara badan iyo caalanka kooxda ola sida ay sheegtay maxkamadda dalkaas si kastaba ahaatee xariga wasiirkan ayaa imaanaya xilli xukuumadda uu majraha waajal biy axmed ay wajahayso cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya kooxaha mucaaradka ee dalkaas dalka etoobiya waxaa ka socda dagaalo lafajawisa u dhexeeya ciidanka xukuumadda dis awa iyo malishaadka qowmiyadaha dega dalkaas kuwaasoo khasaare culus dhexalsiiya ciidanka dowladda dhulkan la jaray dhaqaalihii etoobiya wafdi ay dirtay dowladda federaalka oo ku wajahnaa qaaradda yurub ayaa waxaa ka baxsaday xubno la socday faafahinta qodobkanna waxaa la diyaaraa wariyaheena cadnaan xaaji muxsiin waxaa dhowaan soomaaliya ka baxay wafdi ay dirtay dowladda federaalka oo ka socday wasaaradda lagu magacaabo shaqada iyo arrimaha bulshada kaasoo u socday waddanka switzerland kana qaybgalayay shir ka dhacayay halkaas wafdigan oo ka hor inta uusan bixin lagu eedeynayay musuq maasuq iyo tahriibinta xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa soomaaliya ka baxay isagoo ka kooban saddex iyo labaatan xubnood uuna hogaaminayo wasiirka shaqada ee xukuumadda federaalka balse maxaa dhacay markii ay gaareen waddanka switzerland ee qaaradda yurub ayaa waxaa baxsaday inta badan xubnihii ku baxay magaca guddiga kuwaas oo markii horeba la sheegayay in hab tahriib ahaan wafdiga loogu dhex qariyey waxaana shirka ka dhacayay magaalada jeneva ee waddankaasi xaadiray oo keliya kana soo muuqday sawirada laga soo qaaday toban xubnood halka ay saddex iyo toban xubnood oo kalena baxsadeen kuwaas oo qaarkood ay galeen waddamo yurub ka tirsan arrintan ay sameeyeen xubnahan ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa inuu ka dambeeyey wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda dowladda federaalka dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan diyaargarow xoogan oo la xidhiira ciidda ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe faafahinta qodobkan waxaa saakow inooga soo diray waryaheena maxamed muudey abu muslim
diyaargaroowa idul adxa almubaarak oo maalmo kaliya nooga harsan yihiin ayaa aada looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya mid ka mid ah goobaha sida wanaagsan looga dareemayo waa magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe halkaas oo uu ka socdo diyaargarowga ciidda waxaana si gaar ah ugu kuurgalnay suuqa xoolaha halkaas oo ay dadku ka iibsanayaan xoolaha udxiyada mid ka mid ah dalaaleyda suuqa xoolaha degmada saakow ayaa ka warbixiyey sicirka xoolaha udxiyada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa sabduu cali keyrqabow suuqa xoolaha alxamdulilah ilaahay ah mahadle boqolkiiba boqol waaya beecay leeyihin xoolaha way gadmaayaan neefkii iigu sarreeyey maanta meesha ani aan joogo lagu gaday boqol iyo toban dollaraa la gaday alxamdulilah ilaahay ah ku mahadsan haddee wax mar walba aan filanno waaya khayr fara badan aan rajaynayna
xoolahana inta badan aad arkayo xaggey ka soo galaan xoolaha baadiyaha laga keenaa beec kale kuma yimaadaan dadka reemiiga ah keensado annagana waan gadnaa dadka magaalada joogaan u gadnaa waa lismoodsadaa mushtara qaata xamraa loo qaadaa meel walbaa loo qaadaa boqolkiiba boqol ariga lacaguu leeyahay
qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha u safriya magaalooyinka kale ee dalka ayaa goobjoog ah suuqa saako waxaana ay inooga warbixiyeen halka ay u iibgeeyaan xoolaha magacayga waa xasan aadan cabdille samaan walaal haddaan kaaga warramo suuqa maanta maalmihii hore isbuucii hore iyo isbuucaan isku mid ma ahan isbuucii hore eriga xoogo waxaad moodaa inuu yaro hoosey laakiin maanta waxaad moodaa suuqu inuu xariiro leeyahay iidul adxa dadka aadna ariga macnaha dadka badan inta badan muraadka aad loo gadanayo maalmihii hore iyo maanta isku qiimaha maanta ka sarreeya
maanta marka imisaa la siyaa neefkii wallaahi oo ariga uu kala yahay ariga qaarkii boqol iyo toban doolar qaar lagada saaka arkay boqol iyo labaatan doolar qaar lagada arkay sagaashan doolar qaar lagada arkay konton doolar u yareed wax nuxur laho la gatoo la qalan karaba waa gartay bal waxaad warbixin naga siisaa adiga xoolaha aad iibso meelaha aad kala geyso maxalliga la yidhaahdaa
ariga laba nooc waayo ariga ariga dibaxo ariga weyn waxaan u dhiibnaa dhanka xamar ee muqdisho ariga qaarkiina waxaan u dhiibnaa dhoobley ariga hoose oo levelka hoose ee orgida yaryarka iyo raqamka hoose ee waxaa loo dhiibaa dhoobley ariga sarreeyo birimadeena waxaan aadinaa muqdisho
bal waxaad ka warbixisaa faa'iido intee la eg baa idinka soo gasho alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan ku joogno oo ku haysanaa asaan hadda ku biilinaa labada dhanba waa ari waa wax tabartiisa askari ma dheef badnay laakiin wax ilmaha lagu biisho waa keelna alxamdulilah ilahay baa ku mahadsan
maalmo keliya ayaa nooga harsan ciidul adxa almubaarak oo ka mid ah ciidaha ay dabaaldegaan muslimiinta waxaana allah weydiisanaynaa in uu farxad nagu gaarsiiyo
dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabanaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan